madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu difaacay go-aankiisa ahaa inuu ciidanka maraykanka kala baxayo waqooyi bari ee dalka suuriya inkastoo go-aankaas ay aad uga qayliyeen xisbiga dimuqraadiga iyo xataa xildhibaano ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga xoogaga kurdiyiinta suuriya ayaa sheegay in maraykanku dhabarka mindi uga dhuftay markuu go-aansaday inuu ka baxo gobolka una banneeyey in turkiya ay halkaasi ku duusho ku dhowaad konton ciidanka maraykanka ayaa bilaabay inay ka baxaan waqooyiga suuriya kadib markii donald trump uu ku dhawaaqay in la gaaray wakhtigii maraykanka uu isaga bixi lahaa waxa uu ugu yeeray dagaallo aan dhammaad lahayn tallaabadan la yaabka lahayd ee madaxweynaha maraykanka ayaa dhalisay dhaliilo kulul oo uga yimid xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay isagoo la hadlaya fox news ayuu linsey graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo caadiyan ah ka mid ahaa dadkaas sida cad u taageersan madaxweynaha ayaa go-aankaasi ku gacan sayray isagoo ku tilmaamay masiibo soo socota oo awood siinaysa buu yidhi kooxda khilaafaadka islaamka iyo dowladda suuriya haddii fariinta twitter-ka aana ku arki lahayn magaca donald trump waxaan isdhihi lahaa waa caqligii obama uu uga baxay ciraaq arrintani waa guul weyn oo iiraan iyo asad la siiyey waxay guul weyn u tahay kooxda i s waxaan samayn doonaa wax kastooo awooddayda ah oo aan ku cadaadinayo turki hadday hal lug geliso waqooyiga bari suuriya taasi waxay jari doontaa xiriirka aan la leeyahay turkiga ayuu yidhi mitch mcconnell oo ah hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka oo aqlabiyadda halkaasi ku leh sidoo kalena aad ugu dhow madaxweynaha ayaa isna ka soo horjeestay go-aanka madaxweynaha qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayuu master mcconnell ku sheegay in kabixidda suuriya ee ciidanka maraykanka oo aan laga fiirsan ay faa'iide u tahay oo keliya ruushka iiraan iyo taliska asad waxayna sii kordhinaysaa buu yidhi khatarta ah in kooxda i s iyo kooxaha kale ee argagixisada ay dib isu aruursadaan niki hayley oo hore u ahayd safiiradda qaramada midoobey u joogta maamulka trump ayaa ku biirtay dadka dhaliilsan go-aanka iyadoo barteeda twitter-ka ku qortay waa inaannu mar kasta taageerno saaxiibadeenna haddii aan rabno inay annagana na taageeraan kurdiyiinta ayaa qayb lixaad le ka qaatay dagaalkii looga guulaystay kooxda islaamiga state ee suuriya in laga tago oo lalaayo waa qalad weyn ayay tiri iyadoo ku sii xirtay fariinta ah turki saaxiibkeenna ma aha xoogaga kurdiyiinta oo ciidamada maraykanka ka caawiyey in i s looga adkaado suuriya iyo ciraaq ayaa ku eedeeyey washington inay uga baxday ballamihii ay wada galeen qoraal ay soo saareen xoogaga dimuqraadiyiinta suuriya waxay wacad ku mareen inay difaacayaan dalkooda wax kastaba ha uga baxeene iyagoo sidoo kale ku tilmaamay tallaabada washington dhabarka oo laga toogtay laakiin donald trump ayaa difaacay go-aankiisa isagoo ka hadlaya aqalka cad ayuu master trump sheegay inuu u sheegay madaxweyne tayib erdogan-ka turkiga mar uu telefoon kula hadlay inuu dhaqaalahooda dhulka dhigi doono haddii buu yidhi uu si bini-aadamnimada ka baxsan ula dhaqmo xoogaga kurdiyiinta ee suuriya waxaan u sheegay turki haddii ay ku kacaan wax ka baxsan bini-aadanimada waxay la kulmayaan dhaqaalahooda oo aan araxda ka jebinno ayuu yidhi madaxweynaha ayaa wakhti dheer ku doodayey in maraykanku ka baxayo waxa uu ugu yeeray dagaallo aan midho dhal ahayn oo dalka dibaddiisa ka jira oo ay ku baxaan buyiri naf iyo maal aan waxba laga faa'iidin waxa nagu waajibka ayaanu samaynaynaa laakiin waa in wuxuu dhammaad leeyihiin ama ujeeddo leeyihiin haddii aad tiraahdo sidaas ayay sii ahaanayaan ugu dambaynta waannu iska tegaynaa dad badan ayaana igu raacsan ayuu yidhi